maxamed waad mahadsan tahay mashruucan biyaha badda macaaniintiisa ee degmada carlsbed oo ka tirsan deegaanka san diego waxaa keenay iyada oo gobolkan california oo ah gobolka ugu dadka badan waddankan maraykanka oo ay ku nool yihiin dad gaadhaya sideed iyo soddon milyan oo qof ay soo food saareen abaaro ba-ani sanadadan u dambeeyey kuwaas oo keenay cidhiidii dhinaca biyaha ah markaa khaasatan la eego wax soo saarka dhinaca beeraha iyo deegaanadii magaalooyinkii waaweynaa ee gobolkan oo iyaguna koraya markaas arrimahaas waxay keeneen in dhinac kale loo eego oo la yidhaahdo halkee kale ee laga heli karaa biyo haddaan dib ugu noqono dhibaatada ay keentay abaaruhu celcelis ahaan gobolkani wuxuu heli jiray ilaa toddoba inch ama sideed iyo toban centimeter oo biyo ah sanadkii hadda sanadkiina dhaafay waxa uu helay oo keliya saddex inch yani taas waxay kutusaysaa markaasi in biyo la-aantu ay ku tahay runtii dhibaatooyin xoog leh isagoo lagu qadaray dhul gaadhaya ilaa shan boqol oo ay karisay in aan sanadkan ayna beeraleydu ayna beeri doonin khasaare haas oo runtii ah khasaare xoog leh oo dhinaca shaqaalihii iyo wax soo saarkii kale ee gobolkan kasoo geli lahaaba hoos u dhigaya biyo la-aantaasi darteed markaas arrimahaas waxay keenayaan bal inay markaasi dhinac kale loo eego oo lays yidhaahdo xaggee wax laga keeni karaa waan gartay markaa waaweyn waay markaa sidee mashruucani uu socdaa hadda mashruucan horta waxa weeyaan sababta ugu weyne ay u eegeen waxay ahayd in la helo biyo joogto ah waxaana laga dhisayaa magaalo u dhow ka tirsan deegaanka san diego carlsbad la yidhaahdo haddana wuu socdaa waxaana lagu waxaana la wadaa inuu dhammaado haddii laa yidhaahdo sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa la sheegay inay ku ku baxayso lacagu qarashkeedu uu uu gaadhay ilaa hal bilyan oo dollar sida la socotana magaalada san diego ah magaalooyinka ugu waaweyn dadka hadda degan waxaa lagu qiyaasay saddex milyan iyo hal qof mashruucani markaasi waxa uu baahi tiri doonaa ama haqab tiri doonaa dad lagu qiyaasay ilaa boqolkiiba toddoba markaasi halkaas waxaa wuxuuna soo saari doonaa konton milyan oo gaaloon oo biyo ah maalintii waan gartay maaha cabdikariim markii ugu horreysay waddan amaba magaalo ay ku fikirto inay biyaha badda ay macaanayso oo loo isticmaalo cabitaanka iyo adeega kale ee guryaha amaba waraabinta beeraha waxaa jira in wadamada khaliijka sida sacuudiga iyo imaaraadku ay ay sameeyeen bal khibraddii ay mareen iyaguna haddaad wax iga sheegta wadamada haddaan eegno runtii aad kuu isticmaalo oo wadanada hadiyo jeeraale ay ka jiraan dhibaatooyinka roob la-aanta ama abaaruhu sida aynu soo qaadnay saxaarooyinka ku yaala masalan waxa ugu namba ugu horeeya dadka wadamada isticmaala iyo amaaniinta wadanka sacuudi arabiya oo boqolkiiba toddobiyo toban ka hela biyaha markaasi dadkiisu ay ay cabaan dhinaca badda waxaa kaloo iyaguna jira wadanka imaaraadka oo boqolkiiba saddex iyo toban ka hela maraykanka sidoo kale waa wadanka saddexaad oo saddex iyo toban percent isaguna ka hela ama boqolkiiba saddex iyo toban spain kuwait wadamo badan baa jira laakiinse waxyaalaha runtii ay dhinaca maraykanka markaan eegno ay dadku hadiyo jeeraale ay ay arrintaas u horumarin laadahay u horumari laadahay si xoog loo saaro sidii badda biyahaasi looga faa'iidaysan lahaa waxa weeyaan technolojiyada oo runtii aada kharashkeedu u badan yahay taasaana keentay in hadiyo jeeraale aynan suurtoobin in la helo biyahaasi iyaga oo dhaqaalihii ku baxayey sicirkii hadhowta xitaa markii la sameeyo dadkii ay biyo ku iibsanayeen sare u kici karta because saad og tahayba adduunyada boqolkiiba kow iyo toddobaatan waa biyo bad marka biyihii way jiraan badda halaks technolojiyadii lagu soo saari lahaa ee loo gaadhsiin lahaa qaabkaasi biyo la cabi karo oo dhanaankii laga sifayn karo ayaa ilaa iyo hadda aad moodaa technolojiyadu inaanay inaanay weli suurtogelin si jaban markaas oo qarashkaasi uu aada u badan yahay waan gartay markaa bal ugu dambeyn si kooban haddiiba mashruucan uu hirgalo oo uu guulaysto waxaa magaalada san diego kusoo kordhi karaya sidaan sheegnayba yacni runtii sanadadii u dambeeyey waxaad moodaa gobolkan guud ahaanba inuu inuu xagga abaaruhu ay xoog kusii batay masalan waktigan aan joogno hadda bishan february iyo bishan dhaftay january gobolkan california khaasatan hadda koonfurta magaalada san diego oo kale bishii soo dhafnay january oo dhan wax rooba oo ka da-ay ma jiro marka yacni baahida toddobada boqolkiiba ee ay sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka sida la qiyaasayo haddii laa yidhaahdo ay california waxaan jira san diego markaasi iyadu noqon doontaa mid ka haqabatirta dadkeeda waxaad mudayna tahay horumar usoo kordhay laakiinse dadka eega ama ka faalooda arrimaha biyaha oo waxay sheegayaan in shicir barar uu dhici doono maadaama sidaan sheegnay technolojiyada ayna maanta ahayn technolojiyo sahalkeedii unan yarayn oo kharash badan keeni karta